asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada ladnaan bodkast waa sagal iyo faadumo oo idin leh mar labaad soo dhowaada xalqadeena maanta waxay ku saabsan tahay asxaabta asxaabta dadka waaweynna ma loo sheegaya maanta laakiin waxa weeye asxaabta iyo ama saaxiibtinimada iyo ciyaalkeena waa su'aal annagu aan dhowr mar isweydiinay waalid ahaan waalidiin badanna ay isweydiiyeen sidee caruurteenu ay ku samaysan karaan asxaab wanaagsan dabcan dadkana dhegaysanaya qof alla qofkii wax hagaagay ama haya ra'yi mar walba noo soo qoro waanu ku faraxsannahay waa su'aal waalid kastaabuu isweydiiyo oon anigu ka kownahay saaxiibkuse horta ma muhiimba saaxiibku waa muhiim ayuu u yahay caruurta da' kasta oo ay yihiin ama ha yaraadaan ama da' dhexe ha joogaan ama ha weynaadaan dadka waaweynna dabcan muhiim buu u yahay waxayna khaasatan caruurtu ka bartaan siday mujtamaca ula dhaqmi lahaayeen waxay u noqon karaan wehel guriga qof ka baxsan oy weheshanayaan waxayse aad ugu baahan yihiin waalidka hagitaankiisa markay asxaabta noqoto haddaba saaxiibku micno badan ayuu leeyahay waxaanay ku xidhan tahay qofka da'da uu yahay da'da yar markaad joogto micno gooniyuu kuu samaynayaa da'da ilmaha dhexe micno gooniyu u samaynayaa waxa kalooy ku xidhan tahay meesha ama bey'adda uu qofku ku nool yahay ama casrigu ku jiro yacni wakhtigu ku jiro nolosha iyo dhaqanka aad ku nooshahay markaa casriga markaan leenahay markaan annagu yarayn asxaabta micnahay noo samaynaysay way ka duwan tahay casrigan lagu jiro qofka da'deena micnaha ay u samaynayso marka waa waxyaaba annagu isweydiin fara badan iyo reflection aanu samayno aan yacni koley fahamnay dhinaceena waxaan isku dayaynaa inaan xalqadan markaa ka sheegno da'aha kala gedisan iyo saamaynta asxaabta iyo sida waalidku ay u hagi lahaayeen caruurta bismillahi raxmaan raxiim markaan ku bilowno faaduma ra'yigaaga maxay muhiim u tahay inuu waalidku caruurta uu ku caawiyo inay asxaabtinimo hagaagsan ama wanaagsan oo caafimaad ku jiro ay helaan bismi illaahi raxmaan iraxiim runtii mawduucan waa mawduuc waalid walba saad tiraahda bay isweydiinayaan soo maahan yacni ilmahayga saaxiib wanaagsan inuu helo badanaa markaan researchka aan aan researchyada badan aan sameeyey waalidiin badan waxay ku andacoonayaan in saaxiib xun uu ilmihii dhinac la taga iyo waxoo dhan so yacni saaxiibtinimada ilmaha inuu helo saaxiib wanaagsan waa u muhiim waxayna muhiim u tahay da walba cunuga uu jirona way kala gedisan tahay markuu yaryahay habay muhiim ugu tahay markii da-da iskuulka uu biloobo muhiim gooni abay u tahay markii uu teenageka gaaro muhiimad kale gooni abay u tahay markuu qofka weyn yahay muhiimad bay u tahay markuu sida anagoo kale dad waaweyn lasii noqdana muhiimad kale u tahay so marxaladaha saa sheegta way kala gedisan tahay laakiin marka waalidka aad iyo aad waxay muhiim u tahay ilmaha intay yar yihiin in la baro qiimaha saaxiibka markaan saas leeyahayne waxaan ula jeedaa waxay tahay in waalidka uu aad iyo aad uu ilmihiisa u hago markay yar yihiin yani in markaasi la baro sida saaxiibtinimada loo samaysto in saaxiibka maxaa la yiraahdaa macnaha uu leeyahay waxaasoo dhan habkii ay ula dhaqmi lahaayeen saaxiibka intay yar yihiin marka micnaheeda waxay tahay in waalidka ilmaha intay yar yihiin hagidda uu bilaabo ma ahan hagidda inuu bilaabo markay teen age gaaraan uu saaxiibkooda kala hadlo ama uu waxu sheego koley da walba waan soo qaadan karnaa siduu waalidka uu hagaya laakiin haddana waxaan leenahay waalidka inuu xusuusnaado cunug walba cunuga kale uu ka gedisan yahay inta ilmo aad dhashay ama saddex dhashaya ama shan dhashaya ama ka badan dhashaya cunug walba cunug walbuu ka gedisan yahay cunug walba dabeecad goonibuu leeyahay micnaheedana waxay tahay haddaad cunug walba siduu markuu yaraa aad wax soo bartay ma ahan inuu naqanayo ama uu ku dhaqmi doono markii uu weynaada ama markuu twin age gaaray so weli way way dooran karaan asxaab wanaagsan micnaheedana maha inuu waalidkii u yahay waalid xun yacni haddii ilmihii uu doortay asxaab xun oo kaleeto markay weynaadaan laakiin in waalidka uu hago ilmihii da walba way kala gedisan tahay yani da'da markaad hagaysa markay yar yihiin way ka gedisan tahay markay da'da ay ay soo weynaadaan way ka gedisan tahay iyo waxaa jirta da aadan hagi karin
da'da yar haddaan ku bilowno markaa fikrado maxay kula tahay sidee waalidku ku caawin karaa
markay caruurta ay yaryar yihiin kasoo qaad oo kale waa marka ay saaxiib ay la cayaarayaan oo kaleeto badanaa waxay u badan yihin saddex jir markay soo gaaraan oo kale in ay asxaab la cayaaraan inta kale iyagaa isku mashquulsan ama waalidkaaba la cayaaraya laakiin labo saddex meelaha markay soo gaaraan marka khaasatanna markay saddexda sano jira saddex sano ay jiraan aad iyo aad ayay caruurta oo la cayaaraan caruuraha kaleeto ayna jecel yihiin ula cayaaraan markaasoo kale waalidka waxaa loo baahay inuu ag joogo in uu ilmaha kale markuu la cayaarayo uu ag joogo waxaad arkaysaa ilmahaaga waana marka ay ay siday bulshada ula dhaqmi lahayn dadka ula dhaqmi lahaayeen ay baranayaan moogtahay ilmihii waalidka markuu ag joogo wuxuu arkayaa siduu ilmaha kale uu ula dhaqmayo waadna ka caawin kartaa khaasatan markii ay ay maxaa la yidhahdaa saddex sano oo kale ay jiraan ay leeyihiin waxaan anaa iskale maantan waxaan anaa iskale waxaad baraysaa waxya in la kala qaybsado markay shan sano soo gaaraan sidoo kaleeto markay iyaga un waxa ay isku rabaan oo kale ama saaxiibkooda ay wax uu ka qaata ay rabaaxo kula dhacaan oo kale waxaad baraysaa in aanan maxaa la yidhaahdaa wax lagu dhifanin qofka oo wixii loo dhaho waxaygii waaye ii soo celi so waxaad baraysaa maxaa la yidhaahdaa ilmaha sida marka aad aad yacni ay ilmaha kale ay ula dhaqmaayaan marka waxaad baraysaa social skills yacni siday bulshada ula dhaqmi lahayen dadka kale ay ula dhaqmi lahaayeen ayaad baraysaa absolutely waa run ciyaalka markaad ag joogto waxaad arkaysaa ilmahaaga dabeecadiisii horta ilmahaagu dad mala dhaqmi karaa mala waana fursad uu waalidku ka faa'iidaysan karo inuu meelaha ilmihiisii hadduu ilmo yaroo ama xishood badan oo dadka aan jeclayn inaad isku daydo inaad la hadasho waxa kalood ogaanaysaa ciyaalkaas uu la ciyaarayo say yihiin iyaga naftarkooda dabeecadoodu waalidkood siduu yahay yani ciyaal ma waxa weeye qaar banaanka inta laysaga soo daayo kuwaagiiba markaad ay la ciyaarayaan iyagiiba wax kale kuu soo baraya sababta ciyaalku meeshu ka yimi yaan la dhayalsanin ciyaal yaroo saddex jiroo waxa jira ama afar jir yani waxyaaba aan adigu aanad ciyaalkaaga u ogolayn kasoo barta guryahooda isku guri lagama wada imanin marka waa fursad ciyaalka ay isag joogayaan oo aadna ag joogi kartid hagi kartid xataa ilmihii kale wax hagi kartaa aad dhihi kartaa sidaan ma fiicno waa saaxiibkaaga yani adoonan sida habka soomaalida aadan dhehaynin waryaa iska celiyoo kaleeto maaragta yani jug hadduu ku siiyo jug iska siiyo kale adoonan dhihin baa cunugaaga marka jug la siiyey cunuga kale aad u sheegaysaa waxaa leedahay qofka lama dilo qalad waa in qofka qofka kale uu dilo waa xanuunsanayaa saasoo kaleeto yani hab ilmo ahaanaad ugu sheegaysaa kaagana hadduu wax dilo waxaa leedahay qofka lama dilo adima jeclaan lahayd in lagu dilo waxaase saan ma aha qofka waxa yani micnaheeda waxay tahay in waalidka uu ag joogo xataa ilmihii waxaad baraysaa sidee konfliktiga loo xaliyaa yacni sidee markay dhib ay dhacdo wax loo xaliyaa dhibka laguma xaliyo isdil laguma xaliyo isriixid laguma xaliyo iska qaadis waxa lagu xaliya waxay tahay in maxaa la yiraahdaa aan wixii la isweydaarsado ama wixii laga hadlo yacni cunuga keliya ma ahan inaad barayso siduu saaxiibka ula dhaqmi lahaa adiga waxaad barayaa habka bulshada hadhow markuu weynaado siduu ula dhaqmi lahaa yacni wax walba waalidka markuu ilmaha ay yar yihiin uu sameeyo ayo ilmaha hadhowdii aad aad bartay yani buuggiisa ugu qoran tahay yani waxyaabaha buugga ugu qoran ayay naqanaysaa yani xataa waxaad baraysaa ilmihii carada markuu caraysan yahoo kale siduu carada uu u xalin lahaa aysan naqanin caradii in maxaa la yiraahdaa uu qofka u kale uu kula dhaco teeda kaleetana badanaa waxaa hilmaanaa ilmaha da-da markay aad iyo aad u yaryihiin ay ka yaryihiin khaasatan toban sanaba ay ka yaryihiin ama aan dhahno sideed sanaba ay ka yaryihiin intaysan xataa iskuulka bilaabin lix jirkoo kale ilaa inta ay ka yaryihiin adiga waxaad u tahay role model inkastoo mar walba aad u tahay haddana markaasi wuxuu fiirinayaa waalidkey siduu wax u xaliyaa waalidkeyga markii uu aan qalad aniga sameeyo muxuu igu sameeyaa hadduu jugku siiyo haddana anig koo kale haddaan la dagaalo jug kalaan siinayaa sababta waalidkey waxaan kasoo bartay in jug la is siiyo soo maaha absolutely haddaad khalad gasho in micnaheedu ay tahay ciqaabta in lagu dilayo ha ha ha so way koobi garaynayaan absolutely waxa kaloo muhiima ciyaalku da-daa ay ka bartaan aad adigu ka baranaysaa ilmahaaga si markuu konfliktiga hadda saad u sheegtay siduu ilmaha uu u samayn lahaa cudurdaar marka guriga la yimaado oo kale aad ka faalaqoonaysaan maanta hebel dhowr mar baad isdagaasheen conflicted badan baa dhacay waxaanaa dhacay waxaa laga yaabaa inuu xalay seexanin waxaa laga yaabaa inuu xanuunsanaa ilmahaaga cudurdaar bad baraysaa teeda kale ciyaalka qaarkood waxaa laga yaabaa ilmahaaga inay mar walba isla ciyaaraan laakiin aanay iskeenayn ciyaalku waa sida biniaadamka waaweyn kala dabeecad weeye ilmahaaga intaad ku khasbi lahayd waxaad baraysaa in uu qofka ka tanaasuli karo qofkan haddaanan isfahmi karin maybe qofka hebel la ciyaar haddaba hebel maadaama aanadin isfahmayn hebel la ciyaar waxaad baraysaa siduu u xalin lahaa qof walboo aanadin isfahmayn micnaheedu ma aha cadow laakiin waxa weeye hebel baan la ciyaaraynaa hebel baad labada isfahmaysaan hebel ma khaldana laakiin kalaa ka fiican waa muhiim waana jirkana aaday ugu yani cunugaaga markuu lix sano jiro ama shan sano jiro ama toddoba sano jiro yani conversationka waa la samayn kartaa waxaad bari kartaa yani waxyaabahaasoo dhan waa waxyaaba aad u sheegi karto aad dhihi karto yani qasab maaha inaad hebel la cayaarto hebel kale la cayaar يعني conversation كاسي أما إن الوضع هذا الكاسي المها الله سميسو و يعني ومد صورة جليسة يعني أفرجير حتى الله سمين كرا يعني هذا سنة سنة هذا أنا نجرنا عرور تحوجا وكأكتف سنه مركا أنا جا أن أن أن يرين أفر سنة أنجرني شن سنة أنجرني سا أنا جو أركو absolutely أفرجير كإيو وصح المها يجا مد كم إذا عيالك وحلا دقنس حلقة ترى أنا أقصى قاطع تصالة أهان ilmo yaroo aan is idhi caawimaad wuxuu leeyahay muxuu ahaa ixtiyaajaad khaas special needs oo kaluu leeyahay marka ilmaha yar waa ilmo caadiya laakiin waad waalid ahaan waad garanaysaa ilmaha naftay u keentaa marka ciyaalka waxay tidhi heblaayo way edab daran tahay way dhaga adag tahay macallimiintana dadka ma ka celiyaan waxaan ku idhi waxaa laga yaabaa hooye inay ma xanuunsanaysa ama wax leedahay wax ka halaysan malay tiri way fiican tahay caqligeeda qabtaa marka ciyaalkii markay yaryihin waxay arkayaan ilmahan jidhkiisa fiisikali caafimaad qabaa laakiin uma turayaan maaragtay uma dulqaadanayaan ilmihii ilmo guri waxa laga yaaba burbura ka yimi oo isaga marka waa waxyaaba muhiima anigu koley markay kuwayga yaryaraayeen way ugu adkayd xalinta mashaakilka ciyaalka yaryaryo hoyooyinka waxaan ahaa odhan jiray guriga gala soco khalaas
waa wixii adigaba anaga anagoo kale waxaan xasuustaa waagaan soomaaliya joogin oo kaleeto hooyade marka ilmaha la xaafada layso sooda dagaal oo kale wixii idinka banaanka yaa idin bixiye marka yani qof walba waxa waaye sida lagu soo koray kuwoodan waxaan dhihi jiray bal meeshaan iska fadhiya laakiin yani waa inaad ilmihii ag joogto hadda anaga hadda waxaan ka hadlaynaa ilmaha jaa caruurta la cayaarayo ilma waxaa jira aad iyo aad u xishood badan oo aan caruurta la cayaaraynin oo markay yar yihiin saddex sano afar sano shan sano lix sano toddoba sano waxaa dhici karta in ay ku yar tahay in ay asxaab kale ay la galaan marka muxuu qofkaasi waalidkaas sameynaya yani hadda waxaan rabnaa inaan waalidiintan dhegaysanaysa inaan usoo barbardhigno kuwa caruurta samaysanaysa asxaabta iyo caruurta xishoodka badanoo asxaabta aan samaysanin because waxaan arkaa dad dhahayo dhowr badan waalidiin aan maqlo leh yacni ilmahayga saaxiib adag saaxiib dhan ma haysto waa saaxiib ma samaysanin marka yacni waxyaabo badana horta sabab sababaha keenaya laakiin ilmaha markuu yar yahay oo afartaasi sano shanta sano lixda sano meelaha uu jiro uusan aad iyo aad u xishoodo waxa aad samaynaysa waxay tahay inaad adigii la joogto markay cayaarayaan ay meelaha lagu cayaaray ay cayaarayaan mar walbana inaad ag joogto markay yar yihiin waa muhiim inaad barto in qofka kaleeta oo hebel cunugaasi ma arkaysa ha muxuu ku cayaarayaa adiga xataa actionkii aad barto dhahda oo hebel maxaa ku cayaaraysaa ama magacaa yani adiga inuu ku arka inaad dadka kale aad xoogaa aad wax weydiinayso oo aad aad ku yani curious ku tahoo kaleeto qofkii tababar baad u samaynaysaawuxuu arkayaa interactionka adiga sababto ilmaha isku mid maaha ilmo qaarkood yani waa kusii daynaysaa laba daqiiqi kabacdi ilmahayga mid kamid ah wuxuu ahaa five minute walba waxaa arki jiray his best friend kii meesha uu arkay meesha kusoo arkay waaba saaxiibkiisa ugu dambeeyey marka qaarna waxaa arkaysaa maantoo dhan banaanka la joogo hal qof cunuga ay rabaan inay la cayaaraan male adigay rabaan inay kula cayaaraan waana okay laakiin waa inay bartaan meelahan caruurta kalena sila marka waad la joogaysaa waad baraysaa sida ilmaha kalena loo dhexgalo ayaad baraysaa isdhexgalka ilmaha kale ayaa tartiib tartiib u baraysaa adoonan qasbin anaga mararka qaarkii waalida xukuucis maxaa hebel basoo ma argays hebel uu la cayaarayaayo adigana ma la cayaarin ma ahan yani ilmahan sababa u keenaysa inuusan ilmaha kale uusan la cayaarin so ma la barbardhigayso ilmaha kale walaalkiis la barbardhigayso ama kuwa meelaha joogjoogo just waxaa ka caawinaysaa sida ilmaha kaleeto curious loogu noqdo ama wax loo weydiiyo
ra'yigeena inta badan khibradda aan ka hadlaynaa dabcan waa ciyaalkahan qurbaha ku dhalnay marka la saaraya banaanka ama aan la raacayno wadankii markaan u joognay waana lasii dayn jira laahooye aabba dusha inaan yani wax khalada aanu samayno ama in nala soo dilo ama anagaan wax geysanuun baa nalaga ilaalin jira laakiin conflictig iyo waxan way se fiicnaan lahayd inaan ogaano iminka wadankii siduu yahay ma sidii hora ciyaalka ma layska sii daayaa mise waalidkuy ku dhex jiraan
runtii waa waxaan u baahnaan lahayn waalidiin xagga nooga soo tabiya oo noo soo sheega comments noo reeba ama maxaa la yirahdaa instagramkeena noogu soo qora because runtii anaga way nagu adag tahay in aan waxyaabo badan ka sheegno laakiin wadanka marka aan soo booqdo kaleeto waxyaabaha aan arko waxay tahay ilmaha inta qof weyn uu la socdo way yar tahay inkastoo ilmaha aadka u yaryar aysan banaanka ku cayaarin laakiin ilmaha rooroon oo kaleeto shan jiroo kaleeto iyo banaanka way ku cayaarayaan afar jiroo kaleeto ilmaha kale la cayaarayaan ama waa la soo dilayaa ama iyaga wax soo dilaya caayada meeshay kasoo baranayaan sidoo sidee marka waalidiintaasi ay samayn karaan yani ani waxaan aaminsanahay ama qurba ha la joogo ama wadanka ha la joogo ilmaha maxaa la yidhaahdaa baysigooda ama waxoo dhan waxaa la dhisaa intay yaryihiin haddii naxariis aanan lagu soo barbaarinin inta ay yaraayeen oo ay banaankaasi ilmaha isku cayaaraan jugta iska qasaayaan on qof weyn soo dhexgelin oo kale oo aanan hagin oo kale ilma isma hagi karaan markay yaryihiin waxay u baahan yihiin dad waaweyn oo haga so koley wadanka dadka iyagaa noo sheegi kara
absolutely taasaana keenaysa waxyaabaha qaarkood ciyaalka markay yaraayeen ilmahaagu banaanka markuu ku maqan yahay ee aanad war u haynin maxaa lasoo baray yuu lasoo ciyaaray muxuu soo sameeyey yani waa mas-uuliyad waalidka saaran weli hadhowtana ilmahaaga banaanka markuu wax walbuu soo barto haddii wadanku sidii hore dee yahay habeenkii markaad timaado maanta maxaad soo barta qofku odhanaya male yaad la soo ciyaartay aslong adigu aanad soo dacwoonin adigana aan lagaa soo dacwoonin waxay ahayd maalin fiican laakiin waxaa la ilaabi jiray muxuu soo bartay marka yani waan u baahanay cayada iyo waxa dhacayso ilmahaaso dhan waxay u baahan yihiin waalidkaaga ama dad waaweyn oo ku dhex jira waan fahansanahay yani dadkii waa mashquulsan yihiin inkastoo hadda wadanka waxyaabaha markaan dadka aan ka maqlaayo lagu leeyahay qof walba guryihiisa sidii hore laysku furfurnaa maahan guryihii waa xiran yihiin laakiin weli waxay ku xirantahay meesha qofka uu degan yahayna waa ku xiran tahay laakiin bal waxaan leenahay waalidiinta wadanka jooga bal hanoo soo sheegaan sida la samayn kara iyo maxaa xal ah yani ilmihii waxaan irahna wuu u baahan yahay in la hago haddaba maxaa xal ah
iyagana dee ay ka war hayaan yani waa fikrad cusub imika haddii ilmaha maantao dhan banaankaasuu ku ciyaaraya habeenkii markuu yimaado maanta waxmaa soo deshay mise ma lagu soo dili keliya runtiiyo ku ekaane maxaa kalaad soo baratay maxaad kaloo soo baratay maxaa yaa la cayaartay iyo maxaa ku cayaarteen iyo maxaa soo samaysteen iyo waa loo baahaya hadday jiraan waalidiin khibrad naga wanaagsan yani qasab way buuxaan waalidiin naga khibro wanaagsan laakiin aan wareysan karna waa nala soo xiriiri karaan insha allah ciyaalka iskuulka dhigtana waktiga iskuulka da'da iskuulka gaadhay da'da iskuulka markay gaaraan waa toddoba jir iyo ka hor sidaan dhahnayba horta marka hore waxaad kusoo haddii aad soo hagtay intii hore markay ay gaaraan iskuulka ay bilaabaan habab kale kaaga baahan yihin because markii hore interactionka wuxuu ahaa ama dadka ay la cayaarayeen wuxuu ahaa ama ilmo meel lagu cayaaro ay la cayaaraan ama ilmaha xaafadda walaalahooda ama dariska ay ahaa laakiin iskuulka marka la bilaabo ilmo kaloo cusub ayay ay baranayaan waxay u baahan yihin hab kale aad aad iyaga aad ku hagi kartay u baahan yihiin marka waxyaabaha aniga aan samayn jiray adigana koley waad samayn jirtay yani waxaan dhihi jiray asxaabtiina guryaha keena anigoo asxaabta guryaha markay imaanayaan aan ku dhaxayo laftirka asxaabta gurigeena ruulskana jiro intuu qofku iska soo galo yacni farijeeradaas ka furfuranaya ma jirto intuu qofku iska soo galo tv iskama daaro yacni wax walba gurigan waa la isweydiiyaa waa cayaari kartiin isma dili kartiin yacni waxyaabo noocaas oo kale ah oo kaleeto t v markaan leeyahay waaga waagi ilmahayga t v basaa la fiirsan jiray oo aaladahan oo badan oo gacmo hadda lagu haysta may jirin so wixii marka hadda jiro uu waalidka hadda jiro kula dhaqmaya way aan u leeyahay ilmaha guriga kusoo dhaweeya sababta aan u leeyahay maxay tahay guriga ha yimaadaan ilmaha waa ilmahaaga isla cayaaraan ama saxiibada yihiin sababta aan u leeyahay waxay tahay waxaad ogaanaysaa saaxiibka uu samaystay waa sidee dabeecadiisa yacni habkay iskula dhaqmayaanaad ogaanaysaa yacni waxyaabo badan markii hore ay yaraayeen adaa raacaya soo maha marka laakiin ilmihii iskuulu kaaga maqan yahay laakiin asxaabta markaad dhahdo guriga imaada waxaad ogaanaysaa dabeecadda cunugaaga waxaad ogaanaysaa dabeecadda saaxiibkiisa waxaad ogaanaysaan habkay iyaga ay iskula dhaqmayaan ayaad ogaanaysaa markasoo still waa hagaysaa oo waxaad u sheegaysaa waxyaabo qaarkiis yacni saa dhahday adiga aad ka dhawaajisayba cunug walba gurigu kasoo baxay guri walbana wuxuu leeyahay hab loo dhaqmo cunugii guri gurigaasi kasoo baxay iyo kaagii waxaa laga yaabaa isku guri kamay soo bixin habab kaloo loo dhaqmaa jiro marka kaagii marka marka intaa imaatid waad sii hagaysaa koley aniga adiga adiga marka
anigu inta badan taas adigood igaga fiicnayd waxa weye ciyaalka waa generous baad u ahayd maxaa layidhahda beeqsi baad u ahayd qof guriga ciyaal qof guriga inta badan uma ma keeni jirin waxaan sababtan u keeni jirinna waxay ahayd markay ciyaalkii ii yimaadaan wakti bad ha dhowto iyagana waxay jecel inay u tagaan laakiin waxaan odhan jiray waalidkood baan la hadlayaa banaankan wada aadaynaa meel baan wada aadaynaa qof walbaaba waa inuu ogyahay dulqaadkiisa iyo intuu yahay kuwaygan yaa alla yaa rab ugu dulqaataa markay ciyaal kale keenaan waxaad isleedahay yani mararka qaarkood ma u dulqaadan karaa so waxaanu ka jeclaa maadaama anigu aanan ciyaalka u dulqaadan karin banaankan isku arkaynaa ciyaalka marka guriga qofkii ugu horeeyey qof guriga keenoo ciyaalku u yimaadaan wax loo sameeyo waa ilmahata ugu yar kuwa waaweyn baana ka mas-uulahaa markaas oo u samaynayay marka qof walbaba sidii u dhaqanta ha eego anigu dulqaad badan uma lahayn ciyaalka kale so waxaan isdhahdaa markii ciyaalka la yimaadaan breshar badan baad dareemaysaa mas-uuliyad waa mas-uuliyad mas-uuliyad weyn baan dareemayahaa marka taa horta runtii khibrad badan kuma lahayn laakiin asxaabtooda banaankaan tagno waalidka aan la hadalno waxay isiin jirtay fursad ah waalidkaa siduu u arkaa waalid ba marka waxay ku odhanaya qaarkood kaxayso kuwaygana oon kala jeclayn markaas waxa weeye maya waalidkaasoo kale waxa weye hadhowto ciyaalkooda iyagaba warumahayaan laakiin sida mas-uuliyaddii markay noqoto in laisla wadaago way ka wanaagsaneen so dhinaca waxa weeye khibrad fiicanoo aan runtii dadka la sheergareeyo ma jirto ciyaalku markay soo yara weynaadaan ay teenageka noqdaan inta teen ageka aan gelna waxaa hadda rabay inaan ku kordhiyo midan ah markay school ageka yihiin ilmaha hadda khaasatan generationkan hadda jiro waxay aad u haystaan taleefano ibaadyo wax walbay haystaan ay asxaabtii hadda anaga aan leenaha saaxiibta guriga ku yimaado hadda asxaabtii inay guriga yimaadiin uma baahna asxaabtii waxay ku jiraan taleefanadii iyo ibaadyadii ku dhex jiraan so see waalidka uu samayn karaa waay yacni waalidka waxyaabaha uu samayn karaa waxay tahay in uu marka horeba ay jirto insha allah xalqad kalean kusoo qaadan doonaa oo ah yacni tii shaashada ilmaha yareereed waan soo qaadana laakiin midan ilmaha markay rooroon yihiin sideen sideen ugala hadalnaa taleefonka iyo waxaana waa inaan ka hadalno laakiin waa in ilmahaaga laftarkiisi aad usoo jeed aad aad ag joogtaa markay asxaabadooda la hadlayaan aysan naqanin marka waxaan ka hadlaynaa ilmaha da-da toddoba jirka ilaa iyo ko iyo toban jirkan ka hadlayna inaysan ilmaha qolka inta isku soo xiraan ay asxaabtooda iyaga keligooda iskala hadlaan iskala cayaaraan ama game la cayaaraan inkastoo aad xadidayso waqtiga ay taleefonka haddana haystaan haddana waxa ay kula hadlayaan waa inaad la socoto because aniga waxaan aan badanaa aan maqlaa aan aan aan aan arkay ilmo yacni luqadda lagu hadlayo marka taleefon ay noqoto ama marka gameka la cayaarayo waa luqad maanta oo dhan cay ah marka caydaasi ayaad maqlaysaa waadna hagi kartaa waxaad dhihi kartaa waxaan laguma hadla kii xagga ku jirin waxaa leedaha waxaan laguma hadla kaagina waa u sheegaysaa waxaan laguma hadlan waxaan waa qaladaa leedaha markay ay waxyaabo badanoo cay ay isticmaalayaan so in haddii aysan guriga imaanayn xataa hadda ay taleefanada ay ku dhex jiraan waa in habkaasi ilmaha loo hago yani midda kale aan leeyahayna waxay tahay xataa marka da-dan ay jiraan aad iyo aad uu khilaafaadka u badan yahay markay da-dan ilmaha soo gaaraan xataa khilaafaadka uu badan yahay halkan xataa khilaafaadka ilmaha waad hagaysaa sidii hore aan u dhaxnay oo kale ilmaha inaad hagtid in saaxiibkiis isagoo ka xanaaqsan uu guriga imaanayaa kuma sheegaya waxa kasoo xanaajiya khaasatan sideed jirada iyo toban jirada iyo ama sagaal jirada lagama yaabo in ay kuu sheegaan waxa kasoo xanaajiya laakiin guriga markay imaanayaan waxaa arkaysaa kiyoo alaabta tuuraya kiyoo walaalihiisa jugta ama wax ku sameynaya ama yacni waa inaad dib u raacdaa maxaa kasoo xanaajiya waxaa dhici karta in saaxiibkiisa issoo dagaaleen marka waxaad ka hagaysaa okay maxaas kusoo dagaasheen yacni waxyaabo qaarkiiso oo carqalada yaryariis ah oo kaleet inaad dhahda waxaas le miya waxaan waa samayn kartaan iyo maxaa la yiraahdaa yani waxaad isku dayaysaa in asxaab aad barto ilmahaagii in habkee saaxiibkana loo haystaa saaxiibka waa laysdagaalayaa laakiin marka laysdagaala micnihiisa maaha waa la kala boodayaa laakiin saaxiibka sidoo marka ilmaha waxaad baraysaa sidee relationshipka ama cilaaqaadka dadka kale lala leeyahay sidee loo isku hayaa yani sidee loo sii wanaajiyaa haddii laakiin ilmihii aadan taasi la xalinin waxay keenaysaa okay beri caashaan saaxiib la naqan beri cumaran saaxiib la naqan beri kale caliyan saaxiib la naqan beri kale xaliiman saaxiib la naqan maantuna inay ilmaha isbedelaan so waxaad caawinaysaa habka loo kiib garayn karaa habka loo saaxiibka loo haysan karo ayaad baraysaa so da-daana markay soo gaaraan marka waa da-di ay ay asxaabta aada u jecel yihiin yani weli may gaarin xagga teemiskii ahaa ay ay asxaabta u go-ayaan may gaarin laakiin asxaabtina way rabaan adigana way ku rabaan waa da-da aan ka hadlayana waa da-da toddoba jir ilaa iyo koob iyo toban sano meelahaasi
waana da la kontarooli kara inta badan shaashada markay noqoto waxyaabo badan ba lagu xidi karaa anigu ahaantayda waxa ii fududaata inaan koontada telefoonkooda iyo telefoonkayga isku mid aan ka dhigo oo wixii message usoo dhaca wuu iisoo dhacaya aniga wuxuu qofka dirana waan arkaya hadhowta tartiib waad kala hadli kartaa inuu jiro muxuu ahaa policy ama sharci ah la hadal qofka saaxiibka kaamarada daara haddaad rabta laakiin albaabkuu furan yahay marka waad maqlaysaa ciyaalka da'da tiinka la yidhaahdo ama wixii saddex iyo toban ka dambeeya ilaa iyo lix iyo toban haddaan idhaahno waa horaa uga hadalnay qaybaheena horaa marka da'dani waxaa isbedelada ilmaha ku dhaca oo ah inay raadsanayaan cidday yihiin ay iyaga rabaan inay is ogaadaan maxaa la yiraahdaa badanaana ka cararayaan waxa waalidka uu la rabo waalidka waxa uu la rabo oo ah dhaqankii wax walbo yani way rabaan laakiin ma rabaan iyagana waxay rabaan waxooda inay samaystaan markasoo waa xiligani waa xiliga saaxiibka uu muhiim muhiim muhiim muhiim aad iyo aad ugu yahay badanaana da-dana waxaa laga hadlaa in ay asxaabta saameyn weyn ku leeyihiin waalidka waxaa ka saameyntiisa waxaa ka badan asxaabta ka badan marka asxaabna waxaa laga yaabaa saaxiibkiina inuu wax fiican u tusiyo ama inuu wax xun u tusiyo waana xilligana waa xilliga conflictiga ama cilaaqaad ii sheege khilaafaadka waalidka dhalinyarada ay timaado ilmaha teenageka ay timaado sababtana ay tahay maxaa la yiraahdaa ilmihiyo isagana frustration hayo iyo waalidkiyo isagana laftigiisa frustration oo asxaabtan ula socdo maxay tahay waxaana la socoto maxay tahay kan yacni anagoo dhan maxaa la yiraahdaa waa waa isku wareersannahay ilmihii iyo anagii waana soo marnay aniga waan soo maray yacni inaad ilmihii aad aragtid cunug aadan ku qanacsanay inuu saaxiib laya aad og tahay cunugani maxaa la yiraahdaa in uu wax xun uu ka baranayo ama inuu si xun dhinac kale uula aaday ama cunug uu yahay aanan rabin waxbarashada inuu banaankiis ka taagnaado ama inuu yahay cunug kasoo baxay guri oo loo ogolyahay xili walba banaankiisu ku joogo kaagane waxaa rabtaa inaad xukuntid aad dhahdid xiligaasi banaanka lama aadi karo oo ilmihii adiga aad isku soo jeesataan so xiligani marka waa xili ay aad iyo aad u adag tahay ay kuu muujinayaan inaysan kuu baahneen laakiin waada obasidoo way kuu baahan yihiin boqolkiiba boqol laakiin iyaga ma ku tusinayo inay kuu baahan yihiin so sidaa darteed marka waalidka wuxuu u baahan yahay in uu uu aqoon u leeyahay isbeddelka ilmaha ku dhacayo uuna xasuusto waa da' laga gudbo yacni mararka qaarkiis saddex iyo toban jir xataa ma imaato qaarkood waxaa laga yaabaa wiilasha inay soo raagaanaa dhici karta gabdhaha qaarkood inay raagaan baa dhici karta gabdhaha qaarkood inay soo degdegaan baa dhici karta so waxaa laga yaabaa saa isleeda allah akbar waa ka baxay xilligii tinka oo xoogaa waa caadi waaye hal mara lagugu soo jeesanaya so in aa ogaata marka cilmi waalidka inuu leeyahay iyo habka uga bixi karo iyo in da-dan laga gudbay in uu ogaado intaasaan leeyahay marka intaanan sii gudbin adiga maxaad aad ku dari lahayd intaan
wax badanoo horta runtii ku dari lahaa male laakiin in waalidku uu ka feejignaado asxaabta xunxun ee ilmahaaga uu samaysto labiyo toban da'da ka yar khatarteedu way ka yar tahay ilmaha markuu saddexiyo toban ka wayahay yacni khatartii baa kala weyn sababtaas ugu muhiimsan laakiin muhiimaddu waxa weeye annagu markaan yarayn ama waddankeeni aan joognay waxaanu haysanay ikhtiyaaraad badan markay noqoto dhinaca asxaabta sababtoo ah qof walba oo na ag deganaa ama iskuulka aan la dhiganayno isku diin iyo waxaanu ahayn af iyo dhaqan waxa keliya lagu kala duwanaa waxa weeye reeraha laga kala yimi dhaqankooda laakiin waxa ka yacni waxa ugu weynood ka baqaysa markaad waddanka joogta waxay muhiim igumay ahayn markayse ciyaalkayga halkan ku koreynay weynaadeen waxaan arkay asxaabtii oo dhan la odhanayo kan ha la soconin kaa ha samaynin kan ha samaynin way diiqadoodeen waxaad arkaysaa ilmihii inuu aad u raadinayo saaxiib waxaan isweydiiya annagu markaanu yarayn asxaab maanu raadin jir muhiim noomay ahayn maxay hadda iyaga muhiim ugu noqotay waxay muhiim ugu noqotay ikhtiyaaraad badan baanay haysan marka waxa ugu muhiimsan waxa weeye qofku in uu ogaado bay-adda uu ku jiro bay-adda iyo mujtamaca aad ku jirtaa waa muhiim qofkii waddanka joogay waxa uu ka baqanayo iyo dadkeena qurbaha jooga waxaan ka baqanayna ismalaha kaba soo qaad reer degan meel laga tara badan yahay ciyaalka iskuulka la dhigta ciyaalaad isku diintihiin ama aftihiin ama isku dhaqan xitaa tihiin ma aha waayahay ilmihii markaad mid walba ka xidhxidho xaguu qaban ilmuhu sidaadoo kale qof weyn oo adag ma aho aan u baahnayn ilaa anagu hadda waxaa laga yaabaa dadkeena qurbaha yimi asxaab dambe ma lihin kuwii hore unba anaga noo jira yani waan isku filannahay asxaab markay noqoto laakiin iyagii weli iskuma filna taa marka waa midaan ogaaday inay muhiim tahay bay-adda lagu jiro haddii bay-addaad ku jirta ay ta meel lagaa nambar badan yahay ilmahaagu asxaab wuu u baahan yahay fikradda iga dhaadhacsanayd ba aniga markii hore waxay ciyaalku maadaama aan dhowr ciyaalo leeyahay way isweheshanayaan dadkeeni haddaad eegto dadka qaarkood qofay saaxiib yidhaahdaan malaha asxaabtood waa in adeerkood waa in abtigood waa qof reerka asxaabtiisa yani asxaabtan micnahay noolahayd uma laha marka waa muhiim inaad waxa kaloo muhiima adiga asxaabtaada iyo dhaqankaaga haddii adigu aad waalid aad tahay asxaab aan caafidnayn oo aan asturnayn ama dhaqan fiicnayn gurigii kuu imanayaan aad la soconaysid kaaga ma ku dhihi kartid kan wuxuu yahay ka hadh marka asxaab badan adigaa marka umaa inaad waxyaabo badan shaandaysid waana inaad inta badanna waxa fiican inaad aad u qirto ilmahaaga ood ogaato ciyaalkaa kala baahi ah anigu qaaran ciyaalkayga qaar asxaab ma kala jeclayn cidla cidladaas way isaga soo koreen asxaab badan ma laha qaarna asxaab bay u dhimanayeen ood isleedahay saaxiibka muxuu kaala maqay horta marka hadda waxaan idhaahdaa way fiicanta in loo eego kii saaxiib rabo u samee bay-ad uu saaxiib ku samaysan karo haddii aad bay-ad fiican ku jirin waxaa laga yaabaa inaad tagto meel dad badan oo mujtamac fiican ay joogaan suu saaxiib u samaysto oo uu saaxiib u helo oo aad u geysid mar walba taasubaa nugu kordhin lahaa inta badan middan hadda aad tiraahday yacni ilmaha way ka way kala gedisan yihiin oo ah ilmo qaarkood saaxiib saaxiibkii rabaan ilma waxaa jira xataa qaar anaga xataa iskuulka markaan dhiganaynay daaca suusata qaaraa popular ahaa yani dad popular ah oo qof dadka oo yani iskoolka kaabaha oo kaleeta ah oo kale dadka dhan ay ay jecel yihiin inay qofkaas la socdaanaa jiray qaarna waxa waaye less popular waaye oo waxay jeclaan lahaan inay popular noqdaan qaarna waxawaaye waxaasoo dhan badaa sheegayan walaa kanaysan rabin walaa kaasaysan rabin marka cunugaaga marka inaad og tahay waaye cunuga popularka ah oo aad iyo aad u asxaabta badan oo socialka ah oo kaleeto way fiican tahay yani qofkaasi skills uu leeyahay waxbuu bartay dadkiisoo laakiin iyo adigana mar walbana ogow cunugaasi isha in lagu hayo because isagoo waxaas dhan barta waxaa dhici karto in waxaa la yidhaahdaa riski badanna wuu qaadan karaa wax fiicanna wuu samayn cunugaasi riski badanna wuu qaadanaa because qofka markuu uu popular noqdo wuxuu rabaa inuu sii popular sii noqdo marka riski wuu qaadanaa kii less popularka ah oo aanan popular badan ahayn isagana wuxuu rabaa in la jeclaado isagana kaasina riski badan uu qaadanayaa qaarna waxawaaye meelay ku xiran yihiin okay cunug walba cunugaagi in uu dabeecaddi waalidka in ogaado cunug walba iyo dabeecaddiisa qaar baa asxaabtaasi aysan dhib iyo waxba ku haynin dhibna isagu ma arko qaarna asxaabtaasi aysan haysanin dhib bay ku haysaa marka maxaa la samayn karaa marka adiga in aad maxaa la yidhahdaa u sheegto mararka qaarkiisna in aniga ilmahayga waan kala hadlayay tiinska inkastoo tiinski uuba naga soo qalqalay dagaal wuxuu nooga soo qalqalay laakiin at least meelaha marka qaxootinimada iyo meelaha lasoo marmaray oo dhan aan kala hadlaysaa mugta iyo still yani waddankiio soo burburaya ayaan aan aan tiins ahayn so waxyaabo yaryaraad uga sheekayn kartaa saad adiga aad ahayd isaad uga gudubtay adoonan isla barbardhigaynin waxa adiga aad soo martay waxay iyaga maraayan because isku waqti manihin waqti total manihin isku waqti manihin isku meel lagama iman taa aniga waxay igu qaadatay waqti badan inaan ka fakeroon fahmo sababtoo ah inta badan waalidku wuxuu mar walba ku dabaqayaa ilmaha isaga dabeecadiisa aniga muhiim iimay ahay saaxiibo inta yareen haysta alxamdulilah ama halka xabeen haysto ayaan okay ku ahaa dabeecadaydaa saasa laakiin waxaan ogaaday ciyaalka qaarkood inay dhaawac u tahay markaad adiga ku tidhaahdo maxaad uga baahanta asxaab walaalahabaa jooga hebel baa jooga nacdeerka ama sidan sow ilmaha asxaabta jecel ee rabo inuu asxaab yeesho u samee baycad uu ku yeelan kara asxaab haddii aad degantay baycad isolated ahoo xidan oo aad ogtay dadkan dadaad ilmahaaga rabin inuu dhex galo den waxa weeye weekend kasta kaxee activityga uga samee dad aad yani jeceshahay mujtamac qaarkood inay ka guuraanba meesha ay ku jiraan yani waa inaad aad u fakartaa so ka muxuu ahaa ka baaraandegista ayaa ka muhiimsan xalista hadhowta ilmaha markuu asxaabkan kuu keeno annagu markaan waddanka joognay mar aan qofaan anigu aan saaxiib la'ahaabaa laygu yidhi ka hadh qof fiican ma ah waxaan afariyo toban meelahaasaan jiray yani waalidka waan maqlay hadda adigu kaaga afariyo toban jirkaa ku dhaq qofkan ma fiicna kaad maxaa kaa gala lagu odhanaya horta maxaabad ku nacday ama cunsuraataa lagu odhanaya ama waxaa lagu odhanaya waxaad tahay qof fiican matihid marka bay'adda kolley waalidka dambee yaryar aniga waxay igu qaadato waqti inaan fahmo inaan anigii ciyaalkayga asxaabta isku soo arkin in aan anigu ikhtiyaaraad haystay aanay iyagu haysanin markaa inaanan ku eedin maaragtay asxaabbay rabaan oo aanan ula yaabin in aanan la yaabin markay asxaabtan ii keenaan waa inaan bay'addii ka fakeraan marka waalid badanoo jaanis haystaa hadda bay'addooda aad ha uga maya waase anigana aniga waxyaabaha aan sameeyey waxaa ka mid ahaa ilmahayga ilmaha ay ay ilma adeerada yihiin oo kaleeto xili walba oo ay fasaxa ay tahay iyagana meel isugu imaan jirno isku da ay ahaayeen so waxaan isku dayi jiray aniga inaan u sameeyo asxaabtii yani aan aan isku dayo badalaad inaan u helo inkastoo iskuulka markay dhigaan asxaabtaasi ay haystaan asxaabtaasi kama faragashanaya laakiinse in ay haystaan ay dareemaan dad aan isku dhaqan nahay oo aan isku diin nahay oo isku ra'yi nahay yani mararka qaarkeed inkoo isku dhaqan isku diin wax walba haddana kala ra'yi gadisnaan kartaan habka ilmaha tarbiyadda marka dadaan isku ilmahayna isku si aan u tarbiyaysano aan mar walba aan la kulmi jirnay midaan ahne weliga cunug aa dhashay saaxiibkiis waxa ka sheegin kaasi anaa soo bartay anaa kaasi yani well experienced aan ahay markii cunugaygii wiilkayga kan ugu yaroo kale saddexaadka ah saaxiibadiisa hal maraan weligay mid saaxiibka ritisasgaray markaan arkaan soo xasuusta kii horaan soo xasuusta okay weligay cunuga marka maxaa la yirahdaa waxaan aan waalidiinta kula dardaaranaya saaxiibkooda marnaha ka ritisais garayn hab kale waxaadaad ugu sheegi kartid ugu sheeg yani qof ma dhahayo aniga waxa aniga ii shaqeeya idinka idiin shaqeynayo laakiin ani habka aan ogahay waxay tahay haddaad isku daysay saaxiibkiisa inaad wax ka sheegtid adaa cadow ah saaxiibka cadow maaha inay qofka waalidka uu ogaado yacni way way isku dayayaan inay difaacaan adiga kuma dhegaysanayaan because iyaga saaxiib saaxiibkooda waay waay identityga meesha ay ka samaystaan waay soo ha isku dayayaan saaxiibkooda wax ka sheegtid laakiin midan ha in dad loo helo aniga alxamdulilah saasaan ilmaha kusoo koriyey yacni aan ilaahay uga mahadnaqayaane in aan helay dad qaraabo ah walaalo ah ay ilmahayga walaalana ay yihiin ay isku meelna ay isku soo koreen ay saaxiib xilig walba yacni fasaxa ilaahay ha ka dhigo afar beri ha ahaado waa carari jirna ama waana loo soo carari jirin waa isku wada carari jirna saasaan sameeyey iyo in waalidka weli still waxaan dhihi lahaa teen ageka marka leeyahay ilmahaas waa dheh asxaabtaha asxaabta ken maxaa la yiraahdaa guriga ken oo kaleeto iyo waalidiinta asxaabtoodana baro taasi mar walba waxaan dhahaa da walba ay tahay waalidiinta asxaabtoodana baro muhiim weeye markan meel yacni wakti muddo aanu yurub ka maqnayn meesha ay ciyaalka kusoo koreen ayaa dhaqanku wuxuu ahaba ciyaalka markay qof baan la kulmaynaa waalidkii baad la hadlaysaa oo lagu ixtiraamaya waalidkii baad isula baxaysaa way muhiim inaad aragto waalidkaasi ma waalid sidaad isku ra'yi aad tihiinba mise isku ra'yi ma tihiin marka anigu gabagabadaydu waxa weeye bay'adda ilmaha u samee bay'ad ay asxaab ku samaysan karaan ikhtiyaaraad badanna uu haysto haddii ilmahaagu ikhtiyaaraadku ka soo baxay bal markaad degan tahay magaalo yar oy saddex haboo isku diin aad tihiin kula degan yihiin saddexdana kharbaan yihiin xaguu qabana ilmihii meel ma qabanayo afar xabood isku af tihiin oo afartiba maaragtay isku dhaqan aanaydan ahayn reerihii waxyaabo badan u ogol yacni yaan been la isu sheegin dad badanoo waxaa jira qurbihii baan ku wada noolnahay isku diin baana isku af baana isku dhaqan baan nahay laakiin waxyaabaha qaarkood ay ciyaalkooda u ogolaadaan adiga aanad u ogolayn way kaa degaynin marka bay'adda hala eego tihiin la raadiyo iyo in waalidkan anna waxaan ku qatimaya aan leeyahay waalidkana da'du ahaadaba inuu ilmihiisa uu ag joogo uu ka warqabo iyo ilmihiisa saaxiibkooda ay ogyihiin iyo saaxiibka waalid guriguu kasoo baxayna ay ogyihiin taas ayaan leeyahay marka waxaan aan yani aan idinka codsanayna waxaale waxaad nagu soo kordhinaysaan in nagu soo kordhisaan wixii ra'yi ah aad noo soo gudbisaan marka waxaan kusoo gabagabaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Ooh.